madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo kulanka golaha wasiirada koonfur galbeed maanta ka hadlayay wuxuu sheegay in kooxda al-shabaab ay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka islamarkaana loo baahan yahay in meel looga soo jeesto dagaalka ka dhanka ah kooxda al-shabaab madaxweyne laftagaren ayaa qeybaha kala duwan ee bulshada u caddeeyey inaysan maxkamad u aadi karin deegaanada ay ka arrimiyaan kooxda al-shabaab annagii shabaab wax wanaaga wax xidhiir ah wax dhaqan ah oo naga dhexeeya ma jiraan dadka reer koonfur galbeed nin kasta oo reer koonfur galbeeda oo aado ama ha u yeereen ama jacaylu u qaba ha u aado oo soo noqdo maxkamad baa la saaraya kii aadi rabo maxkamad baa la saaraya kan warkooda ka beec mushtaraayo oo xayeysiinta u suubinayo oo waxay dhahaan ka daba dhahaayo oo niyadda ka jecel maxkamad baa la saaraya tilaab baa laga qaadaya kan lacagta siinaayo oo ganacsatada ah oo qaaraan ku aruurinayo maxkamadaa la saaraya meel walba oo cid kasta oo isku daydo inay ama baqdin ha u geyso ama jacaylay qabta ha u geyso oo qadiyadda shabaabka sii wadwado tilaabo rasmi ahoo dowladeedaa laga qaadayaa mana loogu turaayo wuxuu rabaa ahaado qof kasta noocuu raba ahaado middaas waaye mana ka soo noqonayno madaxweyne cabdicasiis laftagareen ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in maamulka iyo shacabka koonfur galbeed ay u diyaargaroobeen wejiga labaad ee la dagaalanka kooxda al-shabaab dowladda federaalk iyo saaxiibada soomaaliyana wuxuu ugu baaqay inay dardargeliyaan sidii loo bilaabi lahaa wejiga labaad dagaalka shabaab
dowladda federaalka ah iyo ciidamada qalabka sido waxaan ka codsanaynaa ballamadii iyo wadahadaladii iyo howlgalkii faystowgii aan sugaynay in sida ugu dhaqsaha badan uu u bilowdo annagana shacab iyo dowladba aan diyaarnahay intii dowladda waxaa la yidhaahaa nin guntan baa loo gargaaraa waxaaba laga yaabaabo dadka waxa lagu xukumaayo oo lagu haysto waa fariin sida hadda aad maqlayseen ceel bashiir yaa ciidan joogaa jagboyntu u yaalla meesha kaloo la joogo waa fariin waaye shacabka iyo ganacsatada waxa lagu xukumayo fariin waaye maana xoog ma ah shabaab xooggiisii iyo taladiisii iyo dadkiisii dagaalamaya waxtarka ahaa dadka gobollada dhexe lagu soo dhammeeyey waaye iyo hiiraan iyo iyo shabeellada dhexe ku dhammaaday waaye nacas aan qaraabanahoo waxmatara ahoo fariin dadkiisa usoo diraayo basaa haray nacaskii asaga ahaa yaanan fiirsanin aan israacinno dadka aan ka dulqaadno gumaysiga aan ka baxno sharaf maanta maalin la dhinto oo ka fiican ma leh hadalka madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis laftagareen ayaa kusoo beegmayay xilli muddo ku dhowaad laba toddobaad ay go'doonsan tahay magaalada baydhabo waxaana magaalada soo gelin gaadiidka badeecooyinka mana muuqato saansaan waddooyinka lagu furayo isbeddel ayaa laga dareemayaa maciishada quutul daruuriga taasi oo saameyn ku yeelatay nolosha shacabka magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo